فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuca wareysiyada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah caawaanad kugu haynana waxaa ka mid ah jawaasiis lagu dilay gobolka galgudood askari ka tirsanaa ciidamada shisheeye oo cudurka korona laga helay askari muqdisho lagu dilay maxaa ka jireen qorigii u watay laga qaatay ciidamada bankaraf ee maraykanka ku shaqaysta qaarkood oo qaraxya lala beegsaday maxaad ka taqaanaa awoodda kaneecada gabayo cudurka korona ku saabsan oo la tiriyey magaalada qardho oo daadad ay ku soo rogmadeen islamarkaasina baqaarada iyo guryahaba biyo ay dhex fadhiisteen dad halkaasii ku dhintay maxaa ka jirin dadka qaar raq iyo ruux toona laala'yahay oo diyaargaro bareegsayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo faahfaahs فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag saddex jawaasiis oo la shaqaynayay maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ah iyo maraykanka ayaa waxaa galabta lagu dilay magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud fagaaro weyn oo halkaasi ku yaala waxaa isugu soo baxay dad aad u badan oo ka mid a kuwa ku dhaqan gobolka galgaduud gaar ahaana magaalada ceelbuur waxay daawanayeen saddexda nin oo rag ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin halkaasi ay ku tooganayeen mid ka mid a qudaadda xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxa uu akhriyey waxa lagu soo eedeeyey saddexdaa nin iyo xukunka lagu fuliyey waxaanuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim ujeeddo caddeen xukun sharci ah maantay oo tahay taariikhdu shan bisha sagaalaad ee ramadaan kun afar boqol afartan iyo kow hijiri kuna beegan siddeed iyo labaatanka bisha afaraad laba kun iyo labaatan waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay saddex eedaysano oo kale ah kow axmed nuurow maxamed oo loo yaqaan herow da'diisuna tahay saddex iyo labaatan sano jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu la shaqaynayey sirdoonka murtadiinta ee koonfur galbeed kalena shaqaynayey qaabka jaajuusnimo asagoo kala qayb qaatay qaabka diyaaradaha loo hago qaabka diyaaradaha loo hago waana la shaqeeyey intaas kadib maxkamaddu waxa ay jawaab ka dalabtay ceedaysane axmed nuurow maxamed oo loo yaqaan xerow wuxuuna ku jawaabay sidan maalin maalmaha ka mid ah ayaan waxaan ka tegay wilaayaadka waxaanna tegay degmada xudur anigoo la xidhiiray nin aan isgaranaynay oo ka tirsanaa murtadiinta muddo marka aan joogay xudur waxuu igu tashkiiliyey inaan laabto oo wilaayaadka dib uga laabto waana ka aqbalay waxaan waxuuna ii wuxuuna ii dhiibay qalabka diyaaradaha lagu hago wuxuuna igu dhahay qalabka laba ka mid ah waxaad gelisaa meel u dhow meel ay deggan yihiin ragga mujaahidiinta intaasna qalabka waa aan geliyey waana qaaday kadib anigoo ku jira shaqada ayaa la i soo qabtay kadib maxkamaddu waxaa la hor keenay eedaysanaha labaad oo lagu magacaabo bashiir aadan maxamuud oo loo yaqaan dhogol da'diisuna tahay laba iyo labaatan sano jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu la shaqaynayay nin ka tirsan murtadiinta koonfur galbeed oo jaasuusnimo kala shaqaynayey maraykanka wuxuu kala shaqeeyey ninkaasi qaabka jaajuusnimo asigoo geliyey shareexad diyaaradaha lagu hago meel ay deggan yihiin mujaahidiintu intaas kadib maxkamaddu waxa ay jawaab ka dalabtay bashiir aadan maxamuud oo dhogol loo yaqaan wuxuuna ku jawaabay sidan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan shaqo ii soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta koonfur galbeed lana shaqeeyo maraykanka oo aan meel wada joognay wuxuuna igu yidhi waxaan kaa rabaa in aad ila qabato shaqo jaajuusnimo waan ka aqbalay wuxuuna ii dhiibay shareexo wuxuuna ii baray qaabka loo isticmaalo waana waxaana igu yidhi waxaad gelinaysaa meel ay deggan yihiin ciidan ka tirsan mujaahidiinta waana geliyey anigoo shaqadii ku jira ayaana la ii soo qabtay muddada aan shaqaynayeyna waxaa weeye laba bilood intaas kadib waxaa la hor keenay maxkamadda shareecada islaamka eedaysanaha saddexaad oo lagu magacaabo bashiir axmed cabdulle oo loo yaqaan xoolow da'diisuna tahay konton sano jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu la shaqaynayey sirdoonka murtadiinta hirshabeelle isagoo u gudbiyey macluumaad ku saabsan mujaahidiinta sidoo kale in uu shareexo u geliyey rag ka tirsan mujaahidiinta boorsooyinkooda lana duqeeyey intaas kadib maxkamaddu waxa ay jawaab ka dalabtay eedaysane bashiir axmed cabdulle oo loo yaqaan hoolow wuxuuna ku jawaabay sidan haa waan la shaqaynayey rag badan waxaan la shaqaynayey rag badan oo ka tirsan murtadiinta muqdisho iyo kuwa ka tirsan hirshabeelle hirshabeelle maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan la xidhiiray nin ka tirsan baarlamaanka murtadiinta oo aan qaraabo nahay kadibna waxaan u sheegay in aan shaqo diyaar u ahay kadibna wuxuu igu xeray rag badan oo ka tirsan maamulka murtadiinta hirshabeelle oo isugu jira b s iyo maamul intaba waxaan u gudbiyey macluumaadka macluumaad ku saabsan mujaahidiinta intaas kadib waxaa la ii dhiibay saddex moobeel oo kaamira leh aysanna ku jirin wax siimkaar ah waxaanna geliyey boorsooyin ay leeyihiin saddex nin oo ka tirsan mujaahidiinta waana la duqeeyey waxaana la ii soo qabtay anigoo ku jira shaqadaas intaas kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwadii lagu soo dacweeyey saddexda nin oo kala ah kow axmed nuurow maxamed labo bashiir aadan maxamuud oo loo yaqaan dhogool saddex bashiir axmed cabdulle oo loo yaqaan xoolow iyo jawaabtooda ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ka soo saartay xukunka soo socda xukun dil ah oo xaduriddo ah xukunkan waxa uu ku sugnaaday qiraalkooda nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah qowluhu sala allahu calayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuh akhrajahu albukhaariyu wa abu daawuud waatirmidiyu waannasaa'iyu wabnu maaja wa axmed labo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laa yaxillu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ilaa biixdaa halaad annafsu binnafs wathayibu azaani waalmaariqu min addiini attaariku liljamaaca muttafaqun calayhi wallaahu aclam hataan maxamudbay tafiik allahu akbar allahu akbar
allahu akbar kaasi wuxuu ahay mid ka mid a qudaadda xarakada shabaab almujaahidiin waxa uu ka hadlayay fagaaro ku yaala magaalada ceelbuur ee gobol galgudud halkaas oo galabtii saddex jawaasiis ah lagu dilay askari ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa waxaa laga helay cudurka corona askarigani oo u dhashay dalka uganda waxaa la sheegay inuu ka howlgelayay dekadda magaalada muqdisho islamarkaasina uu ka mid noqday dadka uu soo ritay cudurka halista ah ee corona corona ayaa waxa uu faraban ku hayaa caalamka asigoo dad aad u badan laayay kuwo kalena isbitaalada jiifaan magaalada muqdisho ayaa ka mid a meelaha cudurka uu ka jiro gaar ahaana dhismaha xalane oo shisheeye caddaan iyo madow uu degan yahay ayaa la sheegay in cudurku uu ka bilowday dowladda federaalka waxay maalin waliba sheegtaa in dad hor le cudurka ay u dhinteen kuwana uu soo ritay laakiinse arrintaasi caddayn looma hayo lama shaaciyo magacyada dadka dhintay iyo weliba kuwa cudurku soo ritay iyo cidda baartay toona keliya wasiirka caafimaadka haweeneyda ku magacaaban ayaa telefishinada soo hor istaagta waxaanay sheegtaa in shakhsiyaad ay dhinteen oo kuwo kalena cudurka laga helay askari ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa maanta waxaa lagu dilay magaalada muqdisho askarigaana ayaa waxaa togtay rag ka tirsanaa xarakada shabaab almujaahidiin waxaa la sheegay qori uu askarigaasi watay in laga qaatay horey magaalada muqdisho waxaa xarakada shabaab almujaahidiin ay ugu dishay xubno ka tirsan dowladda federaalka ah iyadoo kuwana dhaawacday sidaanoo kalena qaar ayay horay hubkii ay wateen uga furatay ciidamo ka tirsan kuwa bankaraafe ee maraykanku uu tababartay ee soomaalida ah ayaa gobolka shabeelle hoose qarxyo lagula beegsaday laba gaari oo ay ciidamada wateen ayaa la sheegay in qarxyadu ay haleeleen waxaana la aaminsan yahay dhimasho iyo dhaawacba inay soo gaareen iminkana maxaad ka taqaanaa awoodda kaneecada waxaa maqaal ka qoray aqoon-yahan suldaan maxamed garyare waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir aqoon-yahan suldaan garyare ayaa maqaal ka qoray awoodda ay kaneecadu leedahay aayadda labaatan lixaad ee suuratulbaqara wuxuu allah subxaana wa tacaala ku xusay oo uu tusaale u soo qaatay cayayaanka aadka u tabarta daran ee la yidhaahdo kaneecada waxa uu qur-aanku xusay ilaa siddeed iyo labaatan oo leh oo ay kaneecadu ka mid tahay haddaba aqoonta iyo layaabka ku jira qur-aanka ayaynu ku eegaynaa awoodda ay kaneecadu leedahay iyo in aan ciyaar uusan allah subxaana wa tacaala u soo qaadan tusaale balse xigmadda ku jirta aynu isla eegno hay-adda caafimaadka adduunka qaabilsan ee loo yaqaano marka lasoo gaabiyo hu ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay sannadkii laba kun afar iyo tobankii dadkii ugu badnaa dunida inay u dhinteen cudurka ay kaneecadu keento ee loo yaqaano duumadax ama malaariya waxaa u dhintay toddoba boqol konton kun oo qof waa tiro ka badan marka la isku daro dadkii u dhintay waxyaabaha kale oo ay xitaa dagaaladu ku jireen dagaalka waxaa ku dhintay sannadka afar boqol soddon iyo toddoba kun oo qof waxa ay dileen bahlada kale oo dhammina waxay noqotay tiro ka yar boqol afartan iyo shan kun oo qof haddaba kaneecada qaabdhismeedka jirkeedu waa sidee waxa ay leedahay kun indhood afartan iyo siddeed ilkood saddex wadne lix mindiyood ayay afka ku wadataa lix baal ayay geesaha ku leedahay waxa ay leedahay dareen dheer oo ay ku kala garato qofka hurda iyo kan soo jeeda waxa kale oo ay leedahay dareen ay ku uriso inta uu qofku u jiro sida ay dhakhaatiirtu sheegaan kaneecada dadka waxyeeleysaa waa tan dhediga anoofalis ah oo u baahan dhiigga bini'aadamka si ay ubad u dhasho waana mid si dhaba ay ugu baahan tahay meesha teeda labi ay dhacaanka geedaha adeegsato waxa ay leedahay qalab rabaani ah oo ay ku kala garato qofka dhiiggiisu caafimaadka qabo iyo kan uu jiran yahay kan uu dhiiggiisu jiran yahana ma qaniinto waxa ay leedahay dareere ay ku suuxiso qofka inta ay howsheeda wadato markii ay dhammaysatana waxa ay qofka ku sii daysaa dhacaan dhigjoojin ah oo qofku waxau dareemaa marka ay ka tagto oo ay howsheedii dhammaysato haddaba kuwii sufahaaga ahaa ee kufaarta ahaa waxa ay wax liita u arkeen in kaneecada uu allah subxaana wa tacaala tusaale u soo qaato balse dadkii caqliga lahaa waa ay rumeeyeen tusaalahaas waxa ayna dareensanaayeen in allah subxaana wa tacaala uusan xigmad la-aan u soo qaadan cayayaankan tabarta daran balse ay cibro iyo xigmadi ku jirto arrintaasi waxa ayna tusinaysaa layaabka uu qur-aanku leeyahay iyo aqoonta ku jirta ayuu ku soo gebagabeeyey maqaalkiisa suldaan garyare oo maqaalkan ka qoray awoodda kaneecada wahagaag waxaa inoo soo socda magaalada qardho oo daadad ay harqiyeen islamarkaasina dad ay dhinteen kuwaasoo qaarkood meydadkoodii lala-yahay hase ahaatee qaar ka mid ah hal abuurka soomaaliyeed ayaa tan iyo markii cudurka corona cirka isku sii shareeray waxa ay tirinayeen gabayo dadkii suugaanta ku cabiray laba ka mid a oo midkood af carabi ku gabyayo midna af soomaali ayaanu caawa idiin soo gudbi doonaa midka hore waa abwaan cabdulla geedanaar oo ku sugan gobolka shabeellaha dhexe wariyahana ciidaru sabriye ayuu u warramay
weriye alxamdulilaahi horta ku soo dhowow waxay tiri in mudan alxamdulilaahi aniga qoftu hadday oday naqatoy sanad da' gaato xoogay yara waa daalkeera badan coronaviruskana waa maqlaayay haddii telefoonkaad wacdaba coronavirus gacmaha iska dhaq jira iska ilaaliya keeri jirana laskama ilaali kara ee jira allah ilaaliya allah naga ilaalshee marka waa maqlay waxaas waa gartay waa ku xusaynaa wixii alxamdulilahi qalbigeena soo galo karaamkaynu la egyahay marka alxamdulilahi hadda dhegeysi wanaagsan
kurbatire karimow adaa waaxid kaliga ah koobaan lamuu baahan iyo kaamil adiga ah adaan kaalma doonayn cidnaankood wacahayne adigaa adduunyada kasbaday kaalimay tahayba kursiyuhu samaawaati iyo koonka adigaali kulantiina aakhira ka dhigay loona kacayaahe kariimow kulliyaad makhluuqyadaadaa koonka wada keenay adigaa naftuu kaamiliyey kuna karaameeyey adigaa kun fayakuunu yidhi cidabakey taye kariimow adaa keliya oo kaalma bixiya kitaabkaagiyay doonayaan inay ku kaayaan islaamkuna jirow leeyaho waa kugdhibayaahe rabbiyow kuwaas nagu koryeel inaan kahaynaahe hadeeraa kufti mu gaartay oo kuman karoodeen corona virus nuu keentay oo lala karantiilay kuntu turaaban ee bow furtoorkaba ibliisaadka kariimow adaa kibir iskale iyo karaamaadba adigaa ku fu-an axada oon kabid u baahnayn inta kale addoonkaal ma raba kuna koraa waaye inta kale addoonkiisu qoran lala koraa waaye kulantiina aakhiro haddii leesuqda keeno malaa'igu koobigay qoreen iyaan wax kaasnayn kitaabkaaga mooye ma jiro koob kaloo furan inta kalena kadib aa ku furan lala kurbooda kula ilay sugaayaan iyo kiisa laga ceeyman rabbiyow cadaab naga korye lala kurboodaaye kariimka iyo cuskada waaxid keligiis kitaabkayaa sunnada qaatay oo nabi karaameeye kariimow cadaab naga koryee lala kurboodaa kariimow adaa kali ah oo kaalma bixiyaahe ku faaradaa karaamadaa faksiya nagu kadiday kariimow adaa keliya oo kaalma bixiyaahe kufaarada karaamada faksiya nagu kadeedaaya filmadaa kasoo yeera iyo kaara rididore
kaasi wuxuu ahaa abwaan cabdulla geedanaar xarunta idaacadda islaamiga ah alfurqaan waxaa inugu soo booqday mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed oo asnagabay ka taliyey cudurka corona waxa uu abwaankii aad horey u dhegaysateen karin kaga duwan yahay in uu luuqadda carabiga gabay ku tiirinayo weriyahena maxamed ismaaciil ayaa la kulmay oo wareystay codkiisu gabayga ayuu ku bilaabanayaa bismillaahi araxmaani araxiim gabaygan soo socda waa labaatan beet waxaan uga hadli doonaa insha allahu tacaala cudurka ee caalamka maanta aadka ugu baahsan ee loo yaqaano coronavirus magaciisna waa insha allahu tacaala inahu min junuud illaah ashkhaasu anwaacin tajarabuu falam afaaduu walow bidafci corona axwaalu bacdi adduwali shariiratun lama asaaba almaradu corona hunaaka duwalun kahiiratun faminha uulaahumu jabbaaratu lamrika hal nasyat amrika annahu rasuulun من القيوم نحوهم عذوبا هل نسيت ما فعلت بالضعفاء حين قصفها وقتلت حسودا فإني أضحك الترام لما تعجب وخلخل الكرونا فيا أعداء الله هبوا وارجعوا إلى الرحمن تنجو من الكرونا فهرمست إذاعات موتى كرونا لما تصبب وكثر العددا فخالق الكرونا نعوذ منه فالعهد أننا نجاهد الكفورا فهذا عويص أجهش أصحابه دؤوب ألمه مسدوج الوجعا من كان طلقا منقادا ينجو من الأزل ومن لم يكن منقادا أصابه القدرا منذ فجره يسمو قتلاه في المدن زهاء يساوي أكثر من بليونا فبعض الدول كاظمون لموتى كورونا لدفع إعجاب من سمعه العددا تكرر على أمريكا كورونا كرة مرة تجربوا الانكباب منه فمن كشفا دراسة بعض الأطباء فما نفعت حين قالوا نبحث دواء داء كورونا من كان محبا للنجاة من كل فيروس فحله الرجوع والانكباب من الخطأ وصية الله ونبيه هي التقوى فلا تعجزها فالفقر مفتاحه العجزا فالله الله الله نجنا منه فالمنقادون له هم الناجون فالله المهيمن الخالق نسأله أن ينجينا منه بلا ضررا شتان ما بين مسلم وضده فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون شتان ما بين مسلم وضده فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
jasaak allahu khayr magacaaga noo sheeg magacaygu waa cadnaan macalin mukhtaar
cadnaano gabi carabi aa noo soo jeedisay inkastoo luqadda carabiga ay tahay luqad caalami oo yacni wadamada dhan laga yaqaano luqatul-qur-aan ay tahay haddana dadka aad wax u gudbinayso waa dad soomaaliyeed marka wax yar waxaad noo sharaxdaa waxay ku saabsan tahay iyo uljeedkeeda noo sharax gabaygan
runtii dabcan gabaygan hadda ani maanan ku fikiri jirin corona markaan marka u horeysa idaacadda meelaha ka maqli jira aada uma danayn jirin laakiin muddo markii la joogay idaacadaha weyn walba saaxiibada iyo bulshada waxaan arkaa mar walba idaacadda ay ku ordayaan dabagalaan sameeye waan fikiray marka dambe waxaa la ii sheegay maalin walba intaasu qof inuu soo rito intaas ay ku dhintaan marka waxaa i gashay maadaama bahalkan uu caalamka saameyn weyn uu ku yeeshay adna balkan waxaa samaysaa doorkaadii ka qaada waxaa samaysaa ii sheeg gabay bal iskuday inaa wax samaysid waraaqadii qalinaan soo qaatay labaatan beet baan qoray macalimiinteedii baan u geeyey way iga saxeen saaxiibadii baan u geeyey way iga saxeen marka haddii macanihiisa ereyada aadka iyo cajbi an waxaa ka mid ahba maadaama anile aan qoray fa innii adxaku taraama lamaa tacajaba wakhalkhala alcorona runtii taraam waxaa la dhahay hadda daraad wuu aad buu ula yaabay bahalkan ilaa uu ii sheeg xitaa diiday in la karantiilo uu diiday uu qarsaday ceebuu ka baqaa laakiin ilaahayna waxaa waaye ayagoo uu soo diray hal nasiyat amriika annahu rasuulun min alqayuumi naxnuhum caduuba maraykan maxaa ma iloobay inuu corona yahay mid ayaga loo soo diray dhanka alle weliba xaaluu yahay corona mid ayaa cadaabayo hadda meeqaa ka dhimatay badanaa muslimiinta iyo gaaladana gaaladuu aada u halaagaa bahalka marka waxaa waaye corona allaha naga qabto fallaahu lmuhaymin alkhaaliqu nas'aluhu an yunjinaa minhu bilaa darar alla khaaliqa waxaan weydiisanaynaa inuu naga badbaadiyo fariinta hadda gabayga aan ku diray waxaa waaye labo kulley labo beeda ii muuqato man kaana muxiban linnajaati min kulli fayrusin fa xalluhu alrujuucu waalinkibaabu min alkhad'a qof walba oo jecel fayrus walba iyo balaaye iyo cudur inuu ka badbaado xalkiisa waa inuu diinta usoo laabto uuna ka lexdo khalad walba uu ku jiro shataana maa bayna muslimin wa didahu waxaa kala dheeroo kalfokkaafi kala dheeri ah muslinka iyo cagsigiisa cagsigiisna waa gaal muslimiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuuna ha dhimanina ilaa idinkoo alle u hogaansan oo diinta islaamka haysato marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu corona iyo balaayadiisa naga badbaadiyo muslimiintana waxaan leenahay nadaafada ha lagu dadaal maadaama nisful iimaani ay tahay cudurka inkastoo muslimiin aanahay haddana asbaabuu leeyahay asbaabtiisa waa inaan iska ilaalinaa wax noo sababaayo insha allah intaasaan marka adiga hadda ka hor gabisaan oo kale ma u diyaarisa
walaahi waxaan jeclahay gabay waan diyaariyey laakiin ani iyo arday ani dhalinyaro fara badan baa isla diyaarinay waana dabcan waan soo jeedin saan jeclahay gabayga muxuu ku saabsanaa adiga oo mahadsan gabayga beledoogle oo ku saabsanaa beledoogle sax carabi mu aha carabiga ku bex jiray haa gabi oo soomaali aada diyaaris ma jiraa wallaahi way jirtaa laakiin way jirtaa laakiin asxaabtiyaa iga badan arrintaas waa la iga fiican yahay maanan soo jeedinin weli gabay soomaali ah waxaad iskugu dayiweys maadaama aada soomaali a tahay
way jirtaa taasi laakiin maadaama aan soomaali ahay haddana aniga luqadda carabi aad baan u jeclahay weliba ingilishka waan ka jeclahay xaqiiqatan maadaama hadda ingilish haddaan jeclaan lahaa isku day lahaa mid ingilish inaan sameeyo laakiin corona maanta ilaahay wuxuu ii qadaray mid carabi inaan ku sameeyo waana ku guuleystay insha allah carabiga wilaayaad kale ku barat sooma wallaahi dabcan saan jeclahay wilaayaadkan waan ku bartay khaarij alwilaayaatkana waan ku bartay
marka dhalinyaro badanaa jiro hadda yacni xaqiiqatan wax lagu farxo waa wiil dhalinyaro ah inuu yacni horumar uu sameeyo oo wixii caalam ka jira oo ka waramo oo gabi tiriyo waxyaabo kala sameeyo mid waxaa iska jiro iska fadhiya aan waxba sameynin oo yacni haddana kani jabsan inuu wax sameeyo dhalinyaradaas maxaa ku dhiirgelinaya
may horta waxaa la dhahay alhima alcaaliya hima alcaaliya wax jiro himatu rijaali tuksiru ljibaal qofka raggaa himadiisa xaqiiqatan hadduu wax go-aansado uu gaaraa kama hadda culimada caalamka hadda magacoodii aad ku caanbaxay dadkaasi maalmaysan ku caanbixin cilmi ay ku caanbaxeen qofka haddii uu wax go-aansado waxaa dhab ah weliba xaqiiq ah inay dhacayso yoolkiisa inuu gaaro hadda qofkaas hadduu isku dayo in uu sameeyo gabay ama wuu sameyn karaa ani hadda himadeedii intaan besay ku egata haddii aan dhihi lahaa ka badan sameey waan isku dayi lahay laakiin intaan unbaa sameeyey caalimkii hadda imaamu shaafici xilliu xilli waxaa jirtay uu cilmi aaday wuu soo bartay wuxuu ka daalay inuu wax soo barto wuu soo laabtay wuxuu arkay quraanjo meel koraysa kasoo dhacaysa ilaa dhowr jeer ilaa dhowr jeer marka dambe waxay u suuragelisay quraanshadaas waxay suuragelisay in ay ka gudubto kadib wuu fikiray quraanjo oo xayawaan ah adigoo bani aadam ah inaa waxaan sameynayso macquul ma-aan go-aan go-aanuu meesha ka qaatay wuu baxay wuu laabtay wuu sameeyey marka haddii uu go-aan qaato qofkaas kheyran uu leeyahay waxaan jeclahay meel walba inuu gaari doono hadafkiisa
ugu dambeyntii marka gabiga corona lama ku ekaana mise hore oo sii soconaa walaahi hadda maadaama corona le aan diirada ku saaray waxaan jeclahay wax kale inaysan ku jirin corona iyo rasaa-ilkaas mooye hadda laakiin haddii ay wax kaleba ay jiraan insha allah waan isku dayi doonaa biidn illah wahagaag magaalada qardho oo ka tirsan dhulka maamulka puntland uu ka taliyo ayaa waxaa kusoo rogmaday daadad habeenkii xalay roob xoog leh ayaa magaaladaasi ka dhacay baqarada iyo guryaha waxaa buuxiyey biyo ilaa iyo lix ruux ayaa la xaqiijiyey in ay dhinteen dad kalena waaba lala iyo raq iyo ruux tona baadigoob ayaana loogu jiraa waxaa lagu howlan yahay in dadka maatida ah laga saaro gudaha magaalada dadka ku dhaqan magaalada qardha qaarkood oo maamulka uu ku jiro ayaa waxa ay ka hadleen waxaa halkaa ka dhacay sidaan la soconno xalay waxaa ka daay magaalada qardho iyo ardhanwaxya roobab mihijaana oo runtii magaalada biyo fara badan kusoo celiyey biyahaas oo runtii khasaaro kala gedisa geystay oo ah naf iyo moodba intaba leh ilaa haddeer dadka dhintay waxa weeyaan lix qof oo isugu jira saddex caruur ah laba rag ah iyo hal dumar ah runtii waxa weeyaan ganacsigii magaalada ama bakaaradii oo dhanna waa la tageen baabuur fara badan waa la tageen haddeer waxaa lagu jiraa gurmadkii iyo sidii loo baadigoobi lahaa dad hadda la sheega la yidhi waa maqan yihiin dad fara badan baa maqan iyagana waa lagu jiraa sidii loo baadigoobi lahaa dhammaan magaalada barigeeda oo dhan ciidamadii joogay magaalada iyo shacabkiiba waxaa la wareegaya daafaha magaalada si bal dadka maqan loosoo loo soo helo runtii waxa weeyaan haddeer waxaa lagu jiraa gurmadkii dadkii soo dad guryuhu ka dubeen oo magaalada khasaaraha badan gaaray ayaa haddeer saldhigga ayaa bar looga dhigay haddana waxaa loo kala daabulayaa iskuullada magaalada ku dheyaala qaybaheeda kala duwan marka insha allah waxaan rajaynaynaa wixii faahfaahin oo dambe wixii dambe inay soo kordha inaan la socodsiino hadda xaaladu intaasa marayaan dad kalena waa la la'yahay laakiin wixii insha allah soo kordha waa soo la socodsiinaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa inay xaaladdu ka soo fiicnaato dadkii dhammaan magaalada qarra joogayna kulli gurmud baa lagu jiraa dadkaasaa loo gurmanayaa insha allah waxaan rajaynaynaa si khayr inay ku dhimato roob xoogle ayaa xalay ka da'ay nawaaciga qardho oo dushana kaga da'ayey biyo badanna soo celiyey sidaa idiin sheegay hadda meydadku inta dhimashada aanu haynaa ilaa iyo hadda waa intaas dad badanna waa lala'yahay baadigoobkii baana lagu jiraa dad badanna guryaha ku dumay bakhaaradiina waa buuxsameen guryo badanna waa dumeen dadkiina sidaa laydiin sheegay hadda waxaan u kala daabulaynaa iskuulladaa loo furayaa roobabkuna hadda waa cusub yihiin oo cirku weli waa dihin yahay oo waxaa laga yaabaa inuu da'o insha allahu tacaala waxaa loo baahan yahay gurmad caafimaad oo waxaa loo baahan yahay gurmad gogoleed oo waxaa loo baahan yahay gurmad cunto intaba waa loo baahan yahay iyo waxaa jira cudurradii kale oo jiray baa haddana waxaa laga yaabayaa inuu cudur kale oo ka dilaaco sida daacuunka oo kale inuu ka dilaaco ilaahay naguma keenay oo khatar baa loogu sugan yahay sababtoo ah waxa weeye xoolihii meydkoodiibaa iyaguna yaacaya oo iyaguna xoolo badan oo daadku sito baa jira qashinkii badan buu soo qaaday meydadkii dadka iyo dunyadiiba waa biyihii waa qaadeen marka waxaa loo baahan yahay gurmad degdega baa loo baahan yahay in loo soo gurmado haddii ilaahay idmo wixii tabarana annaguna waa dadaalayna waana ku jirnaa ballaaran baa da-ay runtii nimcada dhacday dee dhib bay yeelan kartaa dhibaato xoolaha iyo bakhaaradii biyogaleen dadkii waxyaalla ka soo gaartay ayaa jira waxaan wargelinay wasaaradaha ay khusayso dhammaantood inay dadka u soo gurmadaan dadka guud ahaan cirku waa cusub yahay meelaha biyofariisidka ah togaga inay ka digtoonaadaan waa muhiim annaguna insha allahu subxaana wa tacaala waxaan jecelaha inaannu wixii tabartayada ka dadaallo dadweynahan waxa loo baahan yahay inay isu gurmadaan oo iyagu iscaawiyaan xalay waxaa ka da'ay roobab khayraysan oo aad u ballaaranoo mahigaan ah degmada qardho iyo gaarkeeda ee roobabkaas ilaahay waxaan ka baryaynaa inay kuwa khayr qaba noqdaan wixii khasaare geysteenna waxaan rajaynaynaa ilaahay wixii dhintay inuu naxariisto wixii dhaawacmay iyo ku darxumoodana ilaahay inuu gargaar dada u fudiyo runtii bakhaaradii magaalada boqolkiiba siddeetan waa buuxsameenoo biyaha galay aqalladii waa dumeen wawadooyinka waa xiran yihiin dadkii guryahooda dumeen hadda baan ururaynaa oo waxaanu geynaynaa iskuullada iyo si loogu sameeyo raashin iyo daryeel loogu sameeyo waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis in si degdega loogu dhammaystiro gurmadka dadkaas dhulku roobku waa soo socdaa weli waxaan ugu baaqayaa reeqardhood meelaha biyomareenka inay ka baxaan inay biyomareenka ka baxaan oo hadda ay meelaha bannaanka u baxaan waayo roob miyi iyo magaalaba inay ka baxaan meelaha biyomareenkaa waayo roobku waa soo socdaa cirkuna waa cusub yahay haddeerba in la tabaabushaystaa yoo loo baahan yahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa roob khayr qaba oo aan dhibaato dad iyo dunya midna gaarsiin oo ilaahayna ugu baraaro intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijka dhuxa wareysada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي